barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado ko iyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro hal abuurkooda ganacsi ku soo bandhigay carwo sannadeedka dalka jabuuti oo shalay lasoo gebagabeeyey kaste waxaan iibsaday laba shay laba oo dhar baan iibsaday xaggan ka iibsaday meel kale oo xaggaa kalena waxaan ka iibsaday kabaan ka iibsaday wallaahi carwadan xoog bay iska fiican tahay markii labaad kolkii hore waa maqnaa kolkii labaad baan soo gaadhay waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood oo shaqooyin u abuuray dhallinyaro ku haminaysay inay tahriibaan
heesaha aynu idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta la kulmi doona hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga isaga oo dadaalkii ugu dambeeyey u sameynaya inuu maalgelin u helo derbiga uu doonayo in laga dhiso xuduudda dalka maraykanka uu la wadaago dalka mexico trump ayaa doonaya in miisaaniyadda dowladda ay tahay in la ansixiyo ka hor ko iyo labaatanka bishan disembar lagu soo daro lacagta dhismaha derbiga miisaaniyadda ayaa noqon doonta sharcigii ugu dambeeyey ee ansixiyaan xubnaha koongareeska ee ay maamulaan xisbiga jamhuuriga ka hor inta aysan sanadka cusub bisha janaayo marka ay tahay labaatan aysan la wareegin xisbiga dimuqraadiga trump ayaa la kulmi doona hogaamiyaha aqlabiyadda yar ee senatka jack shumer iyo midka aqalka wakiilada nancy belosi si uu u eego in uu heshiis ka gaari karo lacagta shanta bilyan ee doolar ah ee ku baxaysa dhismaha derbiga kulanka ayaa noqon doona tijaabadii ugu horeysay ee lagu eegayo in trump uu wadaxaajood dhinacyo badan ah la geli karo dimuqraadiga oo guulo weyn ka gaaray doorashadii xilligii dhexe ee maraykanka ee dhacday bishii novembar labadii sano ee uu xukunka hayay trump ayaa waxaa labada aqal ee koongareeska maamulayay xisbigiisa jamhuuriga madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa si furan uga hadlay markii ugu horreysay mudaharaadyada looga soo horjeedo dowladdiisa ee ka dhacya waddankaasi faransiiska waxa uu yidhi isagoo tiviyada kala hadlayay dadweynaha habeenkii isniinta waxaan qaadanayaa qaybtaygaga aadan mas-uuliyadda waxaan laga yaabaa in warkaygu ay waxyeello ka soo gaartay dad sidaa daraaddeed waxaan qaadanaya ayuu ku celiyey mas-uuliyadda arrintaas madaxweynaha dalka faransiiska ayaa ku dhawaaqay xaalad deg dega oo dhaqaale iyo mid bulsho oo waddanka faransiiska lagu soo rogay
waa hagaagintaasi aynu ku dhaafno warkii caalamka markana aynu gudagalno qeybihii kale ee barnaamijkeena dhalinyarada ee duhurnimada maanta dalka jabuuti waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey carwada ganacsiga jabuuti oo ah bandhig ganacsi oo sanadkiiba mar lagu qabto dalka jabuuti dadkii ka qayb galay waxaa ku jiray dhalinyaro soo bandhigay halabuurkooda ganacsi warbixintan waxaa jabuuti ka soo dirtay sagaal saciid faarax dhallinyarada kala duwan ee ka qayb qaadanaysay carwadii caalamiga ahayd ee socotay toddobaadka ee uu soo bandhigay guriga ganacsiga jabuuti oo soo dhammaatay ayaa waxay isugu jireen dhallinyaro wax iibinaysa kuwo ka iibsanaya iyo sidoo kale dhallinyaro kale oo wax ka baranaysay waxaana kasoo qaybgalay tiro aada u fara badan oo dhallinyaro ah xidhitaankii carwadaasi oo shalay galankii dambe lasoo gabagabeeyey haddaba qaar ka mida dhallinyaradaasi oo iibsanaysay waxyaabihii kala duwanaa ee lagu soo bandhigay carwadaasi oo qiimuhuna uu ahaa mid jaban si ay dadku uga faa'iidaystaan ayaa v o e da uga waramay waxyaabihii ay halkaasi ka iibsadeen kaste waxaan iibsaday laba shay laba laba oo dhar baan iibsaday xaggan ka iibsaday meel kale oo xaggaa kalena waxaan ka iibsaday kabaan ka iibsaday wallaahi cadwadan xoog bay iska fiican tahay markii labaad kolkooda waa maqnaa kolkii labaad baan soo gaadhay maanta waa ka faa'idaystay wallaahi xoog waa ka faa'idaystay maanta waddanka wallaahi dhaqaalihiisa inay soo kicinaysa amaleeya taa odhanoo shirkadad baa ka soo qayb galay xoog bay iska fiican tahay wallaahi maasha allah bal adoo magacaygu bilaabay maxaad iibsatay maanta waa gabagabo maxaad isleedahay waan ka faa'iidsanaynaa wallaahi maantaan waa maalinteedii labaad aan miida meesha maalintii horaan ka iibsaday aad wax yarar cabaayad yar iyo wax yaroo iskaar fudfudud laakiin maanta waxaan u imanay dee waa kolootiirkii maa waa la xidhayaa waa kaa markaa dee waan kaaban imanay dee carwadu wallaahi waa cajiib maanta maanta oo lagu dameystay anigoo halkan xaawo sacad warsame la yidhaaho oo maalinta lagu dameystay soo yara daawaday soo yara ziyaartay aniga iyo awlaaddeedii iyo odageygii markaa de wallaahi carwadu meel si qurux badan bay u sharxaran tahay loo dhigay loo loo istoondadu way wara qurux badan waan soo daawaday Ah, weli wax ma iibsatee
mayflower umaa qaadane un bas haa ubaxumaan soo aragnay welida wallaahi intii adu intii istoo dhan ahaa waan soo soconay waan soo daawanay si qurux badan guri ahaan way fiicantay maasha allah ya hay maanta waa maalintii carwada ugu dambaysay maxaad iibsanaysaa dareenkaaga iga waran
wallaahi dareenkayga aad buu fiican yahay hadda waxaan gadanaynaa carwada saamaan lagu iibinayo garamaan ah, iyo qalab aad u fara badan oo kala duwan Ah, maanta oo carwada maaragtay ka faa'iidaysanayno xidhitaankayga oo wax walba qiimihiina noo dhimay waa sidaas weeye dhinacooda dhallinyaradii wax iibinaysay ma aanay ka faa'iidin keliya lacag balse waxa ay barteen dad aad u fara badan oo ay ku xidheen shirkadahooda ganacsiga sida qaarkood ay v o eeda uga warameen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu firsan dugsiye bulaalala la yidhaahdaa shirkaddeeda waxay ku magac dheertaa janna flower waxaan keenay alaab eh, geeda adhira oo akhtara oon bilicda dalka iyo xaafadaheena iyo wadanka ish- dadka reer jabuuti wadaniga lagu qurxinayo insha allah si fiican bay uga soo qayb galeen Eh, si fiican bay u cajabisay fikraddaasi insha allahna waan ku sii wadi doonaa hadduu ilaahay raahdo kabaad soo bandhigtay bal carwada iyo wixii la iibsaday bal iga waran asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ilyas dugsiye bulaale waxaa weeyaan shirkad waxaan abuuray kabaha samaysa kabaha oo ah kabo nuuc kasta ah kuwa kuwa carruurta kuwa hablaha kuwa inamada kuwa askarta kuwa isboorka waa mid waddanka ugu horeysay oo dalka ugu horeysay waa mid aan doonanay inay ku nasteexaan dadkeennii shicibkeennii een, inay kaba nuuc kasta ah dalkooga lagu dhex sameeyo na- kaba raalligeliya kaba la eeg dookooga mid walba een, ay dooran doonaan marka imsaa dad ku yimid ee gabagabada wax kaa iibsaday bas leedahay wallaahi waxaa ii miday dad aad u badan oo hambalyo iga lahaa waxaa ugu horayso anu hambalyaan u celinayaa Ha- ham- hambalyaan ka leeyahay guriga ganacsiga shaqaalihii guriga ganacsiga oo si fiican noo soo dhaweeyo si fiican nooga soo shaqeeyey aad baan ugu mahadsan yihiin wallaahi waxaan la kulannay dad badan oo alaabteeda eegay oo oo doonaya inay i- in- oo u macninay siday u socoto kolkaa oo oo oon raalli gelinay oo markaa dee telefoonnadana siiyey oon ah, oo kontaakt kala qaadanay kolkaa dad badan oo wallaahi garanayn waxaan yaan ah, yaa faa'iidaystay annaku waa dhinaca nafbadbaadiska waa abaare yar nafbadbaadis oo la idhaahdo afka faransiiska lagu odhaa defibrilateer afkeenna caadigana nafbadbaadis waa abaare yar oo wadnu qofku markuu istaago kicinaya intaana la samayn first headkii la sameeyo yaa markaana abaareyga lagu qabanaya kolkaa maanta caalamka oo dhan baa la dhigaa waa lagu faraxsan yahay aad kolkaa waddankeenna uu aad u kuul yahay maanta abaareyga markaan keenay dad badan baa iminka dhowr meel xafiisood baan dhignay gargaar waala gargaarkii deg deg ahaa ee la oran karayo naf badbaadis kolkaa kolkaa dadku aad bay ugu farxeen eh, oo ay ka soo qayb galeen oo ay arkeen kolkaa waxaan leeyahay si fiican bay u dhammaatay insha allah haddana sanadka dambe ayaan haddana hirgelin doonaa haddii leedahay maxaad adigu soo bandhigtay ganacsigaaga iga waran asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigu waxaan ku jiraa club jean entrepreneuria waxaanan ahay president de onten de cali sibiye club entrepreneuria waxaana soo entrepriskayga waxaa la idhaahdaa halgan waxaan soo bandhigay shiidadka oo kuleekhka lagu sameeyo iyo saamuun ayaan soo bandhigay waxaana noogu dhacday maasha allah si fiican bay noogu dhacday imise dad baa yimid oo bartay meeshaadan hore u garanay adna imise qof baad baratay kaarfisiidkayga markaan ka dhaqaaqo laba boqol iyo konton kaarfisiid ayaan sameeyey iminka meembaa waxaan ka hayaa labaatan xabadood in gaadhaysa ayaan hayaa marka dadkaabaan kaar- dadka aan siiyey kaarfisiidkoogana waan qaatay ayagana maxaa la kaar businesskooga way siiyeen annakayga waan siiyey marka laba marka laba boqol ka badan baa kuu timid badan ayaan bartay baan is odhan karaa keliya oo laba boqol ka badan baan helay maasha allah wax badanna waan iibsaday marka een, meelahan markii la yimaado ganacsiga een, wax weyn bay ka taraysaa faa'iida ahaan faa'iid ahaana wax weyn bay ka taraysaa waxyaalo kala dhaadheer ood wakti iyo gaadhi iyo socod aad ku bixinaysay ayaa halkan wada yaala meel qura dadka isugu yimaadeen sarfiis kastoon u baahnayn ayaan halkan ka helnay aad baan ugu mahadnaqaynaa baresidoonka shombar komersiga iyo maxaa la yidhaahdaa iyo cid kastoo halkaa qayb ka qaadatay madaxweynaha iyaga ismaaciil cumar geele iyo marwadiisa koowaad khadre maxamuud xayd aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo kaleebka iyaga john entrepreneuria marka laga reebo dhinaca ganacsiga carwadaasi waxaa dhex socday bandhig kale oo lagu soo bandhigayay dhaqamada kala duwan ee qaar ka mida wadamada kasoo qaybgalay carwadaasi oo ay ka mid ahaayeen maraykanka jabaan masar itoobiya iyo sidoo kale jabuuti oo kusoo bandhigtay dhammaanba qeybaha kala duwan ee dalka jabuuti taga siciid faarax v o e jabuuti
aad bay umahadsan tahay sagaal dhegeystayaal gur warbixinno kale ayaad maqli doontaan iyo ciyaarihi ha yeeshee aynu ku nasanno hees uu ku luqeeyo fanaanka fu'aad cadde iyo heesta dowlay
sidii abuurtereed cidka daaruuriyoobe daa'inkeena miwele dunyadii ilmaadeediyaaso dambarshaynayale dowlay dambarshaynayale sidii abuurtereed cidka daaruuriyoobe daa'inkeena miwele daruuriyaaso dambaarshaylayaale dowlay dambaarshaylayaale dowlaa in dadaale anna in daranta dowlaa in dadaale anna in daranta adii daraada la idilo la idooxo udiili maa la dilaayo dowlaanku idaawoye afartii daalmintii diqi dilanuro duhurka lundigaaye
waan filayaa in dad badan ay ka heleen heesaasi dowla iyo fanaanka fuaad cadde halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a axmed maxaa inoo xiga
dhalinyaro ku ganacsata magaalada laascaanood ayaa shaqooyin u abuuray qaar ka mid ah dhallinyarada gobolka sool oo damacsanaa in ay dalka ka tahriibaan wariyaheena gobolka sool cabdikariim olol ayaa warbixintan inoo soo diray qaar ka mid a dhallinyarada ganacsatada ee gobolka suul ayaa bilaabay inay dhallinyarada shaqo abuur u sameeyaan kuwaas oo fursadaha shaqada ay siinayaan kaga ilaalinaya inay dhibaatooyinka tahriibka iyo shaqala-aanta dhallinyarada magaalada laascaanood qaarkood ay dhibaatooyin ay kala kulmaan dhallinyarada iyagu fura goobaha ay dhallinyartu ku caweyso gaar ahaan goobaha lagu daawado ciyaaraha iyo meelaha la isugu yimaado ayaa fursado shaqo waxaa laga siiyaa dhallinyarada dhigooda ah kuwaasoo shaqaabuur u noqota cabdifataax axmed yuusuf waa nin dhallinyaro ah oo goob ganacsi oo qaybo kala duwan oo dhallinyaradu ay isugu timaado ku haysta magaalada laascaanood waxauna ii sheegay in goobaha lagu daawado ciyaaraha iyo meelo lagu madadaasho oo uu ku leeyahay magaalada laascaanood uu si weyn uga shaqaalaysiiya dhallinyarada magaalada laascaanood tirada dhallinyarada ee goobtani ka shaqaysata ayaa waxa uu igu sheegay inay dhan yihiin koob iyo labaatan dhallinyaro ah kuwaasoo da-dooda u dhexayso sideed iyo toban ilaa labaatan wallaahi aad bay fiican tahay waa dinla shaqaystaa waa wanaagsan tahay dhallinyaradan waxaan ugu talagalnay dee sidii ka tegi lahaa iyo iska taariibta iyo meelaha ay qaban lahaa inay iska shaqadan iska shaqaystaan oo dalkooda iska aaminaan wax kala soo baxaan dalkooda nimcooda taallahay tirada aad dhallinyarada aad shaqaalaysiisay ee doonaya inay noloshooda maareeyaan aad wada xamaalataan intee bay la egyihiin ilaa koob iyo labaatan qof weeye tiradaan shaqaalaysin ka waran dhallinyaro fara badan makuu timaadaa oo shaqadoona oo rabta inay shaqaystaan waa leelayaa laakiin waxaa badan intii socotaba badan waxaan uga digana aan leenahay dalkiina iska aamino dalkiina iska joogo waa ka tegina qaar ka mida dadkaan halkaasi kula kulannay xilligaasi ayaa nooga waramay shaqa abuurka dhallinyaradani loo sameeyey qaarkoodna ku madadaasha shaqooyin fudfudud oo halkaasi ay ka qabtaan ninkan dhallinyarada xaruntan uu soo kordhiyey bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa layidhahdaa faarax garaad ismaaciil ayaa la yidhaahdaa dhallinyarada ama waxgaradka magaalada gobolka sool ayaanahay waxyaalo fara badan baan sanadkii ugu dambeeyey hadda magaalada laascaanood aan aad iyo aad bay u soo kocday ee shaqadii hadday tahay hadday ganacsi tahay hadday isdhexgal tahay waxyaalo fara badan waanu weliba aad iyo aad kaga maarannay dadkii tegi jiray ee magafo aadi jiray shaqooyin badan baanu samaynay shaqa abuur badan baanu samaynay hadda meeshan aan taagnahay cabdifataax axmed yuusuf nin la yidhahdaa leh koob iyo labaatan kaa qof baad aragtaa ee shaqaalaha ugu jira rag iyo dumarba wada leh bal dhallinyarada ayaa ka horreyn shaqa abuur la sameeyo oo dadku ay dhallinyarada shaqaalaysiiyaan walaahay dhallinyaradu aad iyo aad baanu u jeclaan lahay wixii shaqa abuur siinaya anigu hadda waxba gacanta kuma haya laakiin odayaasha magaaladan ka mid ah jiyo aan geliyo oo aan idhahda iska daaya tahriibtan iyo dhulkan aad tahriibaysaan dhulkiinnii baa shaqa taallaa nimcaa taalla dad isu naxariisanayaa jooga hadda meesha hadda magafo marka lagu sheekeeyo adiga arkay waxyaalaha dhibaatooyinka jira qofaan kuba aqoon baa ku af aqoon oo aan afkaaga garanay inaad aadda waaba laga yara fiican yahayba kii hadda aan waraystay aan waraystaan wuxuu igu odhanayaa weligii dib damba ugu noqon maaya meeshii qaar baa hadda meherado badan jooga qaar baa xafiisya ka shaqeeya walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa dalmar aadan cali run ahaantii markii aan naftayda iyo aan eegay socdaalkii igu jiray iyo dhaqdhaqaaqayga waxaan naf biday inaan xoogsado waxa magaalada igu soo dhoweeyey markayga horena waxaan ka mid ahaa dadka ka yimid halkaas iyo magaalada muqdisho ka waran fursaddan inaad ka shaqaysataan ninkan dhallinyarada ah oo kale
wallaahi aad baa waxaan ugu faraxsanahay shaqa abuurka uu noo sameeyey balaag cabdifataax axmed yuusuf waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa sida sharafta lahayd uu noogu soo dhoweeyey magaaladiisa maalkiisa iyo xooggiisaba oo noogu horay halka hore dhallinyaro fara badan baa jirta oo tahriibaysa waxyaabaad ugu talin- kula talinaysaan maxaa ka mid walaalayaal aaminan dalkiinna iyo dhulkiinnaba weli waxaa taagan dhibaatada dhallinyarada soomaaliyeed ay kaga tahriibayaan deegaanada ay joogaan magaalada laascaanood ayaa ka mida goobaha lagu soo celiyey dhallinyarada eh, tahriibayaasha ah ee dhowaantani dowladda soomaaliya ay soo celisay eh, kuwaasoo gudaha magaalada laascaanood xirfado shaqa dib uga bilaabay cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
door wanaagsan dhegeystayaal mar kale markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo soo jeedinaya aad ayaad umahadsantahay jamaal ballanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha caawa waxaa dhici doona kulamaha ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league gruubka e haddii aynu ku hormarno waxaa kulmi doona kooxda kala bruj oo marti gelin doonta naadiga atletico madrid halka monaco ay la kulmi doonto kooxda brushia dortmund gruubkan waxaa mar horeba ka soo baxay kooxaha atletico madrid iyo brushia dortmund gruubka b ayaase ciyaaro xiiso badan ay dhici doonaan ayada oo kooxda barcelona ay la ciyaari doonto naadiga tottenham halka kooxda inter milan ay garoonkeeda ku martigelin doonto naadiga b s v einhoven gruubkan waxaa kaalinta kuwaad mar horeba kusoo baxday kooxda barcelona hase yeeshee kooxaha tottenham iyo inter milan ayaa leh isku dhibco oo kiiba waxa uu leeyahy toddoba dhibcood inter waxay u baahan tahay in ay ka badiso kooxda b s v islamarkaana ay rajayso in tottenham ay barbardhac ama guuldaro kala kulanto naadiga barcelona taasi oo noqon doonta mid aan sahlanayn maadaama kooxda tottenham ay u safri doonto garoonka kooxda barcelona ee newcam haddii tottenham ay badiso xitaa waxay u baahan tahay inay goolal badan ku badiso sababtan waxay tahay inter oo la filayo in ay goolal badan ka dhaliso kooxda b s v eindhoven gruubka c kooxda baris saint germain ee dalka faransiiska ayaa u safri doonta naadiga red star belgrade ee dalka serbia kooxda liverpoolna waxay garoonkeeda napoli ku martigeli doontaa waa kooxda liverpoolna waxay garoonkeeda ku martigeli doontaa naadiga napoli gruubkan waxaa sagaal dhibcood ku hogaaminaya kooxda napoli d s g waxa ay leedahay sideed dhibcood halka kooxda liverpool ay leedahay lix dhibcood liverpool waxay u baahan tahay in ay kooxda napoli kaga adkaato laba gool iyo waxba si ay u soo baxdo haddii ciyaartan ay ku dhammaato barbardhac waxaa soo bixi doonta kooxda napoli haddii ay badisana waa ka sii wanaagsan b s g iyadu waxay leedahay sideed dhibcood waxayna u baahan tahay in ay ka badiso kooxda red star belgrade ama ay barbardhac gasho islamarkaana ay rajayso in kooxda liverpool laga adkaado ama ay barbardhac gasho si ay u soo gudubto gruubka d kooxda galatasaray ee dalka turkiga ayaa la ciyaari doonta naadiga f c borso halka kooxda shalkina ay garoonkeeda ku martigeli doonto kooxda locomotive moscow ee dalka ruushka gruubkan waxaa ka soo baxay kooxaha f c borto iyo shalk oo kaalimaha koowaad iyo labaad kusoo kala baxay waxaana ay kooxaha kale u loolami doonaan oo keliya in ay helaan koobka yuruba league loo yaqaano oo kooxaha ka soo hara champions leaga qaarkood loo ogol yahay dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta manchester united ayaa la sheegay inaysan wax rajo ah ka lahayn inay iibiso ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxdaasi paul bogba marka uu suuqa kala iibsiga ciyaartooyda furmo bisha janaayo ciyaaryahankan oo ah xiddiga ugu lacagta badan ee kooxdan abid ay soo iibsato ayaa dhowaanahan waxa ay isku dhaceen macalin jose morinho ayadoo labadii kulan ee ugu dambeeyey ee kooxda man united ee ciyaartay horyaalka premier leaga kursiga keedka loo diray waxaa tani ka sii horraysay in mar la sheegay in macalinka kooxda manchester morinho uu ciyaaryahankani si kul u canaantay kadib ciyaartii kooxdiisa ay barbadhac laba iyo laba la gashay kooxda southampton dhinaca kalena ciyaaryahan eden hazard oo ka tirsan kooxda chelsea ayaa mar kale diiday in uu meesha ka saaro in uu ku biiri doono kooxda real madrid hazard oo marar badan kooxdan lala xiriiriyey ayaa weli la sheegayaa inuu rajo ka qabo in uu kooxda barnabeyo ka dhisan ee dalka spain uu u dhaqaaqo xubintii cayaarahana waa migeyntaas
aad u mahadsan yahay axmed ayuu kaasi ahaa oo ciyaareen la socodsiinayay markan dhinacii heesaha mar kale aynu ku laabanno
codadkaasi macaan ee allaha u naxariistay zahre axmed jaamac iyo fu'aad cumar ayaaynu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelya